إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanne waxaa ka mid ah weeraro ka dhan ah ciidamada shisheeyaha iyo dowladda federaalk ayaa ka dhacay shabeellaha hoose sheekh xasaan xuseen aadam ayaa ka hadlay guusha u soo hoyatay muslimiinta gaar ahaan reer afghanistaan iyo jabka maraykanka lagu gaarsiiya dalkaasi duruufo dhanka nolosha ah ayaa la soo darastay barakacyaal ku sugan duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dad naafa ah oo ku sugan muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir ka dhacay dhul ku yaala muqdisho islamarkaana uu ku wareejiyey dadyow kale idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa bilowday baahinta qaybta labaad waraysiyo taxano ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ee isku soo dhibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab warka dibadda diyaaradaha maraykanka ayaa duqayn ka geystay magaalada kaabuul waxaana ay ku dileen lix ruux oo shacab ah kuwaas oo carruur u badan intaasuu dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsaneh goordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanne ku soo dhowaada warkii oo fidsan weeraro ka dhan ah ciidamada shisheeyaha iyo dowladda federaalk ayaa ka dhacay shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo soo gudbinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay dagaal toosa waxay ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa uganda ay ku leeyihiin janaale oo hoos tagta magaalada marka diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laga maqlayay fariisimaha ciidamadu ay ku leeyihiin janaale weerarku wuxuu ahaa mid qorshaysan oo sida muuqata muddo laga taxadarayay isla shabeellaha hoose xalay waxaa ka dhacay weeraro kale oo ka dhana ciidamada dowladda federaalka ah filisimo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin owdheegle iyo calamad ah ayaa waxaa weeraray rag hubeysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin maalintii shalay waxaa jira dagaalo gobolka ka dhacay ka gadaal markii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay dhabaha u joogsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ciidamo uganda isagoo marayay inta udhexaysa lambar lixdan iyo shalaambood ayaa waxaa jidka u joogsaday ciidamo xarakada shabaabulmujaahidiin ka tirsan oo hubka noocyadiisa kala duwan wata in muddo ayaa halkaasi lagu dagaalamayay sidoo kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay jidka u galeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo iyaguna marayay inta udhexaysa beriire iyo afgooye wixii khasaaraha ee ciidamada shisheeyey kuwa dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaaladii xalay iyo shalay nooma suuragelin in aanu helno howlgalladani waxay ka mid yihiin weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin ay waayadan fulinayso oo kuwaas oo ku socda si dardar leh sheekh xasaan xuseen aadam ayaa ka hadlay guusha u soo hoyatay muslimiinta gaar ahaan reer afghanistaan iyo jabka maraykanka lagu gaarsiiya dalkaasi tafaasiil ku aadan warkaas waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir sheekh xasaan xuseen aadam oo ka mid a culummada diinta islaamka ayaa soo hadal qaaday guusha ay gaartay imaarada islaamiga ah afghanistaan taas oo sheikhu sheegay inay soo laabatay labaatan sano kadib iyadoo sidii hore ka diin fiican ka xoog badan islamarkaana laga jecel yahay maalinka taalibaan labaatan sano ka hor afghanistaan intii la weerar laga saaray wadaad loodhan jiray cabdilxamiid bin cabdilkariim raxmatullaahi tacaala calayhi ayaa markii uu sii qaxayaba wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay maxamed mulla cumar dowladdiisa waa la soo celin ilahay baa u soo celin doona maxaa jiraa la yidhi nin muslima uu yidhi gaaladu soo dhiiba haddaad diiddaanna waan idin duminaynaa ayuu yidhi ma may dhiibayo hal dhagaxba haddaan afghanistan laga soo reebin ruux muslim intaan qabto gaal u dhiibi maayo buuri socda waxaan doona aan ku waayo go'aankaa markuu qaato buu wadaadkaasi wadaadku waa shahiiday dowladda labaatan sano kadib bay soo noqotay iyadoo sidii ka xoog badan afghanistan baa hadda ka talinaysa waa haysaa sida iyadoo ka xoog badan dhan walba uga xoog badan ka caqiida fiican waag hore siday ahayd ka diin jecel ka xiniya waaweyn ka hub badan laga jecel yahay adduunyada hadda u kala ordayso nin walba uu la saxaanayo heshiis bay soo noqotay sheekha ayaa ummadda soomaaliyeed kula taliyey in laga fogaado maamulada shisheeyuhu waddanka soomaaliya ka dhiseen isagoo sheegay inaysan ummadda diin iyo dadnimo midna u ilaalinaynin isagoo sidoo kalena ummadda uga digay hagardaamada ay ka shaqaynayaan wadaadaha aan diinta ka run sheegin waxba waxaasoo dhan waxa kama jiro ilaa meeshay soomaali degto jabuuti kor u dhaaf wax ka jira ma jiro kulli waa dawaaqiid andima taaquutiya kufriya wey wax dan diineeda iyo mid islaamay ku maqan yihiin ma jiro haddii tabar la helo dhammaan in la dumiyaa waajib ah haddaan la keri karin yaan la taageerin waa abaatiil waa shayaadiin kulligood ibliis baa soo dirsaday iyo carruurtiis taa waa inaad fahantaan qabyaalad iyo qurun bay iskugu kaaga dhiibeen iyo qoryo iyo waxaan shuq lagu lahay dalla idiin badbaadin mahayaan diinna idiin badbaadin dadnimada idiin badbaadin mahayaan wax la yaqaano wey wadaadaha markay diinta maqluubinayaan iska ilaaliya caamada wadaadaha dhaanta markay fitanku dhacaan waxaa lagu badbaadi jiray culummada muslimiinta waaga hore laakiin hadda markay fitnooyinku dhaceen culimmadii baa horboodaysa fitnada iyaga iska ilaaliya nin walba oo diinka la dagaalaha meel xunba ku dalmay kulligood waad ogaan doontaan sheekha ayaa ugu dambayn dardaarmay in lagu sabro diinta islaamka iyadoo yaqiin lala qabo ninka diinka ilaahay u sabree dul qaatana kii guulaysta wey sacad waqaas baynu soo maraynay in allaha yarfac bihada alqur'aani aqwaaman wayadacu biaakhariin diintan meeshaad u istaagtay kuu istaagi yaqiin bay u baahantay xasan albasri baa la yidhi maxaa diinta ugu khayr badan diinta waxay ugu wanaagsan ii sheeg wuxuu alyaqiin wey war shaygan aad aaminsan tahay ee diinta macaan waa inuu yahay shay aad hubto ood ilaahay ugu dhowaan ood ku dhimanayso bilaal ood garanaysa wuxuu lagu samaynaya muxuu la taagnaa axadun axad abadan wuu aaminay wax walboo dhaca inuu ka taga diyaaroo ma aha axadun axad khubayb idan waxaa weeye yaqiin baa loo baahan yahay idan shay nuur oo halka ilaahay kuu geliyo ood ku dhimataa la doonaya ilaahayna marka niyadaada wanaagsan buu arkaa waa kii kuu barakeeya marka adduunku wuu socdaa ku ceebabina guusha imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa noqotay tusaale xayi ah oo qarnigan indhaha muslimiintu arkeen iyo kuwa shisheeyuhuba duruufo dhanka nolosha ah ayaa la soo daristay barakacayaal ku sugan duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya maxamed amiin qaar ka mid ah barakacayaasha ku dhaqan duleedka magaalada gaalkacyo ayaa waxaa la soo diristay xaalad nolol xumo ah taas oo ay usii dheer tahay sida ay sheegeen xayawaan haweenkii usoo dhaca dadkan danyarta ah ayaa sheegay in aysan haysan cunto hoy fiican iyo waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo warbaahinta kaga warbixiyey xaaladda ay ku sugan yihiin
dibaax waa noo sii dheeryahay naf baa meeshan haysana kacays guryo islaameed baan lagu jira manaan lahayn oo maanta qoftileed hadday imaato naga bursanaysa buushkaas galkuga
sidoo kale waxa ay dadka muslimiinta ah ka codsadeen in ay ka caabiyaan duruufahan haysta waxaanan ka cuskanaynaa inay ma aragtay noogu gargaaraan juuc gaajo gaajada juuceeda naga gargaaran baan ku cuskan oo dayacaan dayacanay na dayac darto cunto waxaan u baahannahay bacyaal halkaas waxaan doonaynaa in laga caawiyo baahida iyo ballaarka aanu dhacdo eed iyo biyaha intaba in laga caawiyo aan u baahannahay dowladda iyo dadka iyo dalaakada leeyahay waxaan ku codsanaynaa dadka barakacayaasha ah ee ku nool goobaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamulada ku daaban ayaa waxaa haysta dhibaatooyin nolol xumo taas oo aysan waxba ka qaban hay-adaha sheegta in ay ka shaqeeyaan samafalka sidoo kalena maamulada shisheeyaha ku daaban ayaa iyaguna dhankooda dhag jalaq u siinin cabashooyinka ka soo yeera dadkan danyarta ah ee ku dhibaataysan meelaha ay ku sugan yihiin dad naafa ah oo ku sugan muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir ka dhacay dhul ku yaala muqdisho islamarkaana uu ku wareejiyey dadyow kale faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa mar kale inoo soo jeedinaya cabdulaahi soomaali maamulka dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa waxaa lagu eedeeyey in dad naafaha uu ka xoogay oo dhul ay lahaayeen islamarkaana qolyo kale uu u saxeexay horey waxaa loo dhici jiray dadkii lixaadkooda qaba iminkase waxaa loo soo dhigtay kuwa cuuryaamiinta ah shir jaraa-id oo ay cuuryaamiinta ku qabteen magaalada muqdisho waxa ay sheegeen in dhul iyagu ay leeyihiin islamarkaasina dowladdii maxamed siyaad barre ay siisay kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii iminka maamul gobolka banaadir uu kala wareegay islamarkaana qolo kale uu qalinka ugu duugay in wax ku-oola loo sameeyo ka burburay ayaan maaragtay ka sugaynay ee wixii soddonkii sano dhulkii bannaanaaday maantoo laba kun labaatan iyo kow aan ku jirno in dhulkii maaragtay ii sheeg wax kalea loo wareejaa la yidhaha ka sugi mayn macnahaasuna waxay tahay in naafada in wax loo qabto aanan meeshaasu maaragtay ii sheeg aanan la rabin inaa meeshaas ka muuqeen waxay ahaayeen dad aada u murugaysan islamarkaasina muujinayay in ay dulman yihiin waxaanay dalbadeen in maamul gobolka banaadir uu ka noqdo tilaabada uu ku dhaqaaqay maanta meeshii u dambaysaa nalaga taabtay meeshaannu ilmaha dhigan lahayn aan salka dhigi lahayn eenu noloshayada ku soo celin lahayn tii baa yaa nalaga qaatay weliba mas-uuliyiinta dawladdaa naga qaaday baa la leeyahay arrintaa ha laga noqo dib ha looga noqdo wax la aqbali kari ma aha waxaannu ka werwareegi ma aha arrintaas dhib ha looga noqdo yaan dhulkaas ha nalagu taageera mooye yaan cidinnaga taaban yaan nalaga taaban dukumentigaa cad baan haysanaa taariikhdaasaa nala siiyey siddeetan iyo siddeeddii baa naloo oggolaaday waxay intaa ku dareen dadkii ay u caba lahaayeen ay yihiin kuwa dhacay waxaa nasiib daraa inaan cabasho ka naha dadkaan ku caban lahayn waxaa jirto maalinba maalinta ka dambaysa xilliba xilliguu ka dambeeyo ayaan waxaan naawilayna rajo maanta rajo xumaana soo gashay waxa waaye xaaladdeennu waxay taagan tahay maantay meeshii ugu dambaysay taagan tahay curyamintana waxa ay sheegayaan in qoladii ay garabka ka sugayeen ay tahay cidda hantidooda dhacday maanta la yidhaahdo halkii boos oo bannaanaa oo in hay-adaha maanta naloogu canaanto warnaafada meeshaan ha loo dhiso warnaafada meesha wax ha loo qabto warnaafada meeshaan maaragtay ha loo sameeyo adliisti meel ay wax ku bartaan ilmaha gaari waa iskoollada lagu xanaaneeyo in maanta la yidhaahdo gaari nin soo gatay oo diyaasbaraa lagu xarayna am sorry waa ka xumay wallaahi waa la oynayaa waa la qiiroonayaa waa ka xumay sorry wallaahi magaalada muqdisho muddo dheer waxaa ka jira dhulbab xoogan oo dowladda federaalka ay ku lug leedahay saraakiisha ciidamada maamulka gobolka banaadir iyo xubno kale oo dowladda ka tirsan ayaa dadka dhulkooda ka dhacaya iyagoo adeegsanaya qori caaradii iyo laaluush iyo waxyaabo kale idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa bilowday baahinta qaybta labaad waraysiyo taxan ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo soo jeedinaya mahad cubayd bismi illaahi araxmaani araxiim
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade fidna weye
xalqadan koowaad qaybteeda labaad waa waraysi lala yeeshay cabdulqaadir faarax caliyare oo ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada lagu soo doorto maamulka galmudug wuxuuna u codeeyey cabdulqaadir cali jaamac kaas oo ku guuldareystay inuu helo kursiga baarlamaanka dowladda federaalka sidoo kale isla xalqadan waxaa lagu wareystay ergey lagu magacaabo daahir axmed cali daahir burhaan kaas oo isna sheegay inuu ka toobad keenay tallaabadii uu ku dhaqaaqay maxamed xuseen cali ayaa isna sidoo kale ka mid ah ergada ka soo muuqatay xalqadan koowaad kaas oo isna ka mid ahaa ergadii maamulka galmudug wuxuuna ka faa'iideystay cafiskii ay fidiyeen hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horreyn cabdulqaadir faarax caliyare ayaa sheegayaa inuu isaga toobad keenay falkii uu ku dhacay isagoona dhanka kale tilmaamaya sida wanaagsan ee loo soo dhoweeye
dimuqraadiyad waxay taana dawaa waxaan diinta islaamka barraad aan ku lahayn arrintaas ilaahay baa noga toobad keenay ilaahay ayaa noga toobad keenay bacdigeed dad u adeegahaya islaamka oo xarakada ayaa isoo wacda waxay tiri waxay yidhahdeen war soomaaliya waa khaldanteen waad khaldanteen annagu hore u garwaaqsannay sidaas ayaan ku nimid insha allahu tacaalaa haddii aannu ku nimid sidaa waxaanu la kulannay oo u nimid xarakada al-shabaab waa nala soo dhoweeyey waana la martiqaaday jiif wanaagsan baan helnay iyo martiqaad bini aadan intii isxushumeeyey inta ugu qiimaha badan hadda jazaakum allaahu khayr sidoo kale daahir axmed cali daahir burhaan kana mid ahaa ergadii soo dooratay xildhibaanada maamulka galmudug ayaa sheegaya in markii lagu baraarujiyey in doorashada uu galay ay khaldaneed uu isaga toobad keenay haddana uu allaah ka rajaynayo inuu ka toobad aqbalo
ilaahay baa mahadsanee arrinkaas asaga ah kadib marka aan ogaanay in arrinkaas arrin qalad yahay ayaan markii isla markiiba horta qaylaa soo yeertay markii hore waan ka tooba keenno waxaan u qaadanay mataqaanaa intaas nagaga filan tahay dabadeedna waxaa la yidhi fagaaro iyo mataqaana in dadka islaamka meel ay joogaan in ay ka dhacdo arrintaas weeye sida tanoo kale waan ka soo qayb galnay oo dheganugulaannay ilaahay idankiis saasaan uga soo qayb gal halkan waanana lagu soo dhoweeyey waxaan rajaynaa in maaragtay ilaahay tooba- naga toobad aqbalo maxamed xuseen cali oo isna ka mid ah ergada ka soo muuqatay xalqadan koowaad ayaa sheegaya in xitaa labiska hadda ay wataan ay ku marti qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona dhanka kale ergada aan soo haleynin baaqa xarakada u sheegay in ay ka faa'iidaystaan fursadan
waxaana noo noo yeeray een, xarakatulmujaahidiin een, wa- wicitaankaasna waanu aqbalnay waana ka nimiday markaa u nimidna waxay nagu soo dhoweeyeen gacmo furan iyo si aad iyo aad u heer sarreysa oo martiqaad cajiib ah Een, xataa libiska hadda aad u jeedaan waa mid ay ayagu ayna siiyeen gogasha iyo firaashka iyo cunada ay noo fidiyeen wax la sheegi kara ma aha marka walaalaha kale ee maaragtay barnaamijkaas eediisa ku jira ayagana oo nasiibkan aan helin waxaan ugu baaqayaa inay soo haleelaan haddii fursad u saamaxdo ay xarakadu ay ogolaato waa jaanis laga faa'iidaysan karo aada u mahadsantihiin xalaqaadkan cusub ee ay bilowday idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa daba socda kuwo dhowr ah oo horey u baxay diiraddana saaraya ergooyinkii wax ka soo doortay maamulada jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed halka warkan aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntiina diyaaradaha maraykanka ayaa duqayn ka geystay magaalada kaabuul waxaana ay ku dileen lix ruux oo shacab ah kuwaas oo carruur u badnaa wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee kaabuul ayaa ku waramaya in diyaaradaha dowladda maraykanka ay duqayn arxandarra ah ka geysteen qaybo ka mid ah magaalada kaabuul taas oo ay ku dhinteen dadyow shacab ah duqayntan oo beegsatay guri ku yaalla waqooyiga magaalada kaabuul ayaa waxa ay diyaaradaha maraykanka ku garaaceen guri ay ku sugnaayeen dad shacab ah waxaana inta la xaqiijiyey ku dhintay lix ruux oo shacab ah kuwaas oo afar ka mid ah ay carruur yihiin dowladda maraykanka oo sheegatay mas-uuliyadda duqayntan ay- ayaa waxa ay shaacisay inay waddo baaritaano ay ku ogaanayso in dadka ay beegsatay ay shacab yihiin sida ay hadalka u dhigtay mar weliba oo dowladda maraykanka ay waxyeelayso dad shacab ah waxa ay dhaqan u leedahay inay dafirto inay dishay dad shacab ah iyadoona mararka ay ugu roon tahay sheegto inay samaynayso baaritaano warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay